Duulaalinta suuqa xoolaha ee magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn uga cabanaya xaalad adag oo uu wajahayo suuqa ka dib markii uu biyo xireen suuqa, taasoo sababtay in xoolaha lagu iibiyo xaafado dhexdeed. Tani ayaa waxay abuurtay carqalad nololeed, caafimaad iyo mid bulsho. Suuqa xoolaha oo muddo ka hor ahaa meel muhiim u ah dhaqaalaha magaalada ayaa haatan noqday mid aan adeegsan karin, iyadoo aysan jirin goob kale oo suuq rasmi ah oo beddel u ah. Duulaalinta waxay sheegeen in xaaladdan ay saameyn ku yeelatay ganacsigooda iyo dakhligii ay ka heli jireen xoolaha. Qaar ka mid ah duulaalinta suuqa xoolaha ee magaalada Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyay arrintan.
Magacayga Maxamed Xarsi Siyaada la yiraahdo oo ka mid ah dulaaleenka Dhuusamareebeed oo xoolaha gadda. Waxaan codsi ka nahay oo aan codsanaynaa suuqaan la'nahay dadaas mar walbaba meeshaan degnaba waa nala ka kiciyaa ka guuraa la yidhaha booskan dadaa leh kuwii hore oo dowladda hadda haysta oo galmudug joogana hadda ka hor toban goonaa codsi u gudbinay waanaga waa ka weyna wax jawaaba waxaan codsanaynaa marka xildhibaanada galmudug ha ahaadeen dibadda ha joogeen dalkaasi ha joogeen iyo wasiirada inay suuq noo dhisaan oo suuq noo dhisaan oo musharaxeenka haddeer galmudug u sharaxan ayaa waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan suuq oo naga bixiyaan dhibkana haysta oo suuq la'aanta annagoo magaala madaxdii galmuduga aan suuq xoolo lagu gado geel iyo ari midna maahay ninkii aan la hadalnaaba jeebka u gashadaa degmo kale u aadaa oo u dhisaa marka waxaan codsanaynaa maamulka galmudug ganacsatada odayaasha dhaqanka hay-adaha caalamiga ah dowladda federaalka ah waxaan codsanaynaa in suuq la helo oo caasimadda suuq loo helo waa sharafdaro runtii caasimaddii galmudug in aysan suuq lahayn oo maalinba ay meel u guurto suuqu meel u guuro uusan meel lahayn waxaan codsanaynaa oo ku celcelinaynaa maamulka hadda ka taliya galmudug way dhammaatay muddadiisii cid maantana waxaa la qabanayaa qof iyo cod qof walbana wixii ay maanta waxaa la yidhaahdaa wixii lala soo roob dego jilaadka lagala soo baxa roobkii la helaa waxay la imaan doontaa laga rabaa caasimaddii shan sano ay ka talinaysay suuq xoolaad ma leh marka waxaan codsanaynaa kuwa musharaxiinta ah oo dadkan qof iyo cod ka raba waxaan ka codsanaynaa in ay suuq noo dhisaan sidoo kale waxaan codsi u jeedinaa ganacsatada galmudug gaaraan kuwa caasimadda hantiyaa ilaahay siiyey magac ay leeyihiin deegaankoodii waaye suuqu ma leh waxa ay haystaan iyo guriga la fadhine dadka wax ugu qabteen waa la su'aalayaa berri annaguna waa dayeynaa ummadda soomaaliyana waa dayeysaa galmudug waxay ka dhexaysaa kow iyo toban beelood meel aan suuq lahayn galmudug oo dhuusmareeba laga arkay magacayga wiila cabdulaahi yaa la yidhaah maamooyinka suuqa ariga ka gataan nahay dadka suuqaan ka ganacsadaan nahay suuq la'aanaan nahayda dowladdanada galmudug oo sharafta loo hayo codsi uga nahay in suuq naloo sameeyo cido guryahoodan wax ku gadannaa haddar meeshii aan ka soo guurnay afartan sano ku dhowaada ari lagu gadaayey cidaa iska lahay biyaa qabsaday haddana quracdaasoo dhul agoomeedaan ariga ku gadannaa waxaan dowladda iyada codsi uga nahay in suuq naloo sameeyo